warar ku salaysan xaqiiqada kala soco star f m codka gobolka waqooyi bari
bismillahi raxmaani raxiim asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanti wacana wanaagsan dhegeystayaal qodobada wararkan idinkugu hayno waxaa ka mid ah madaxweynaha dalka oo hogaamiyayaasha ismaamulka magsabad u qabtay muddo laba toddobaad ah si ay u xaliyaan khilaafyada dhexdooda ka jira wiil dhallinyaro ah oo xalal lagu dilay degmada baraawe ee gobolka shabeellada hoose ee koonfurta soomaaliya iyo maamul goboleedka soomaaliyeed ee jubbaland oo sheegay inay kordhinayaan dagaalka ka dhanka al-shabaab kadib markii mid ka mid a culimmada soomaaliyeed shalay qarax lagula beegsaday degmada kismaayo ee xarunta ku-meelgaarka maamulkaasi subax wanaagsan dhegeystayaal intaasi aa maqasheen waa qaar ka mida qodobada wararkeyga ugu waaweyna waa subaxnimo arbaca taariikhdana waxay ku beegan tahay saddexlabaatanka bisha labaad labada kun iyo labaatan iyo labo kusoo dhawaada qodobadaas iyo kuwo kaloo faahfaahsan madaxweynaha dalka uhuru kenyaata ayaa waxa uu qabtay hogaamiyaasha ismaamul goboleedka marsabed muddo laba toddobaad ah in ay la yimaadaan xal waar ah oo lagu xakameeyo colaadaha waa colaado beeleedyada ragaadiyey deegaanada maamulkaasi madaxweynaha ayaa kaga digay madaxda in haddii aan la helin istaraatiijiyad la taaban karo oo lagu xoojinayo xalka gaarista colaadaha ay dowladda ku khasbanaanayso in la geeyo ciidamada amniga halkaasi si xooga ay ugu soo afjaraan amni darada kusoo laalaabatay ismaamulkaasi madaxweynaha waxa uu hogaamiyayaasha u sheegay in uu laba toddobaad kadib soo wici doono haddii aynan keenin xal laysku afgartana waxa uu go-aansan doonaa in dowladdu ay soo farageliso xaaladda ka jirta deegaankaasi madaxweyne uhuru kenyaata ayaa hadalkan jeediyey xilli uu ku sugnaa aqalka madaxtooyada ee nairobi markii uu martigeliyo wafdi ka kooban hogaamiyaasha maamul goboleedka marsabed sielo iyo sidoo kale tanariba madaxweynaha ayaa waxa uu ku nuxnuxsaday baahida loo qabo in hogaamiyaasha marsabed ay bedelaan hanaankan oo ay sidoo kalena ka wada shaqeeyaan horumarinta midnimada iyo sidoo kale deganaanshaha deegaanka halkii dab ay kusii shidi lahaayeen colaadaha dadka deegaanka ka dhexeeya ee deegaanadaasi ka taagan madaxweynaha ayaa wuxuu xusay in uu la soo shaqeeyey madax badan oo leh aragtiyo iyo sidoo kale in la dhiso waa wadan ay adag tahay islamarkaana xasiloonidu ay tahay wax muhiima madaxweynaha ayaa waxa uu ku booriyey hogaamiyaasha marsabed in ay qaataan wadiiqadaasi oo kale si loo xaqiijiyo in gobolka iyo deegaanku ay noqdaan kuwo nabdoon islamarkaana dhibaatooyinka iyo colaadaha u dhexeeya dadka deegaanka lasoo afjiro
wararka gudaha soomaaliya iyo waxyaabihii ugu dambeeyey ee ka dhaca caalamka ka dhegayso star f m
wararka ka imaanaya degmada baraawe ee gobolka shabeellada hoose ee koonfurta soomaaliya ayaa sheegayay in askari ka tirsan ciidamada booliiska ee degmadaasi uu dilay allaha u naxariistee maxamed kaniye oo ka mid ahaa dhallinyarada magaalada baraawe ee gobolka shabeellada hoose iyadoo wararku ay intaasi ku darayaan in goobta uu ka baxsaday askarigii dilka geystay goobjoogayaal ayaa waxay warbaahinta gudaha soomaaliya u sheegeen in dilka uu ka dhacay xaafadda baqdaad oo ka mid a xaafadaha degmada baraawe kadib markii uu muran dhex maray askariga dilka geystay iyo wiilka dhallinyarada ah ee uu dilay wararka ay qoreen qaar ka mid ah warbaahinta gudaha soomaaliya ayaa lagu sheegay in xilliga ay murmayeen askariga dilka geystay iyo wiilka la dilay uu askarigu u muuqday inuu soo isticmaalay waxyaabaha maanka dooriya gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda ee maamulka degmada baraawe ismaaciil cabdulaahi jaadane ayaa sheegay in laamaha amniga ee degmada baraawe ay ku raad joogaan askarigii dilka geystay si maxkamadda loo horkeeno oo loogu qaata dacwadda dilka ah ee loo haysto qaar ka mid ah dhalinyarada degmada baraawe ee gobolka shabeellada hoose ayaa walaaca ka muujiyay dilka wiilka dhalinyarada ah ee ka mid ahaa dadka deegaanka waxaana ay laamaha amniga ee degmada baraawe iyo guud ahaan maamul goboleedka soomaaliyeed ee koonfur galbeedba ay ka codsadeen in tallaabo laga qaado askariga dilka geystay oo maxkamadda la horkeeno meelo ka mid ah magaalooyinka soomaaliya ayaa inta badan askartu waxay ka geystaan dilal kala duwan oo loo geysto dad shacab ah oo dhalinyaradu ay ugu badan tahay kadib marka ay dhinacyadu murmaan wasiirka wasaaradda cadaaladda awqaafta iyo arrimaha diinta ee maamul goboleedka soomaaliyeed ee jubbaland maxamed yuusuf cumar ayaa sheegay in al-shabaab ay dhibaatooyin weyn ku hayaan dadka shacabka ah islamarkaana maalin walba ay dilaan dad birmageeda ah oo bulshada waxtaru leh aysanna ahayn arin loo dulqaadan karo amaba laga aamusi karo ficilada ay al-shabaab ka geystaan magaalooyin kala duwan wuxuu sheegay in ka maamul ahaan aysan cabsi gelinaynin dilalka ay al-shabaab geystaan iyo weerarada ay ka fuliyaan meelo kala duwan oo jubbaland ka tirsan waxaana uu ku baaqay in lasii kordhiyo dagaalka lagula jiro ururka al-shabaab oo deegaano maamul goboleedka soomaaliyeed ee jubbaland ka mid ah weeraro iyo sidoo kale dilal qorshaysan ka geysta wasiirka cadaaladda ee maamulka jubbaland ayaa sheegay in xilligan loo baahan yahay in bulshada soomaaliyeed ay tashato kana hortagto wax kasta oo keeni kara falal amni darro ah oo lagu dhibaateynayo shacabka soomaaliyeed oo dhanka kale ayaguba wajahaya dhibaatooyin badan oo abaaruhu ay ka mid yihiin hadalka wasiirka wasaaradda cadaaladda awqaafta iyo arrimaha diinta ee maamul goboleedka soomaaliyeed ee jubbaland maxamed yuusuf cumar ayaa waxa uu ku soo aadayay xili magaalada kismaayo ee xarunta kumeelgaarka jubbaland uu shalay ka dhacay qarax gaarigiisa lagu xiray uuna ku geeriyooday sheikh cabdinaasir xaaji axmed oo ka mid ahaa culimmada soomaaliyeed ee deegaanada maamulka jubbalandna u joogay arrimo dacwo fidin ah wasiirka cadaaladda ee jubbaland ayaa sheegay in hal meel looga soo wadajeesto al-shabaab islamarkaana laga xoreeyo deegaanada ay weli maamulaan wuxuu sheegay inay markasta beegsadaan dadka bulshada indhaha u ah sidoo kalena maamul goboleedka soomaaliyeed ee jubbaland ay ka go-an tahay in lasoo afjaro weerarada al-shabaab ay ka fuliyaan deegaano kala duwan ciidamada milatariga ee dowladda soomaaliya ayaa sheegay in ciidanka sida gaarka u tababaran ee danam ay burburiyeen saldhigyaha al-shabaab ay ku lahaayeen deegaano ka tirsan gobolka hiiraan milatariga ayaa sidoo kale waxay tilmaameen in howlgalladaasi lagu dilay hogaamiyihii jabhadaha ee al-shabaab iyo lix kale oo ka mida xubnaha kooxdaasi ciidanka dowladda ayaa soo bandhigay guryo gubanaya oo la sheegay in al-shabaab ay ku diyaarin jireen walxaha qarxa deegaanada ciidamada dowladda gaar ahaan ciidanka sida gaarka u tababaranaya danam ay howlgallada ka fuliyeen ayaa waxa ay kala yihiin fiidow dudubley giliga shiinaha iyo sidoo kale burcadheer oo ka wada tirsan gobolka hiiraan ee bartamaha soomaaliya deegaanadaasi oo ka mida meelaha ay ku xoogan yihiin dagaalamayaasha al-shabaab ugu dambeyntiina dowladda jabaan ayaa waxa ay cunaqabateyn kusoo rogtay dalka ruushka kadib tallaabooyin ay ka qaadeen ukraine ra-iisul wasaaraha dalkaasi jabaan ayaa sheegay in isaga oo tallaabada moosko ku tilmaamay xadgudub aan la aqbali karin oo ka dhana madax bannaanida ukraine iyo sharciga caalamiga ah wadamada reer galbeedka ayaa tallaabada cunaqabateynta cusub kusoo rogay bangiyada ruushka iyo saraakiil sarsare kadib markii xukuumadda mooskow ay amar ku bixisay in ciidamada ay galaan gobolada gooni ogoosadka ee bariga ukraine cunaqabateynta jabaan ayaa waxaa ka mid ah in laga mamnuuco soo saarista ruushka ee jabaan iyo in la xayiro hantida shaqsiyaadka ruushka ah iyo sidoo kale in la xadido safarada ruushka iyo jabaan